السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan doonayaa inaan idiin sheego ujeeddada aynu halkan maanta isugu nimi waa ogeydeen howlkan laftiisaynu kaga wada hadallay in badanna way jiitantay waxaaynu ka wada hadallay ee aynu isu sheegnay bishii disembar horraanteedii waxay ahayd iyo markii xilka aannu nimidba in wasaaraddan shaqaalaheeda iyo mas-uuliyiinteeda iyo madaxdeeda iyo sida looga nool yahay ama looga shaqeeyo aynu reform ku samayn doonno in aynu dib u eegi doonno in aynu dib u qiimayn doonno in aynu ilaahay baa cadaalad sameeye ee isku dayi doonno inaynu cadaaladda ku dhowaanno way soo jiitantay maanta waxaynu isugu nimi gebagabadii waxaan idiin sheegayaa inuu bishan januari dhaqan gelayo waxaan aan iminka halkan idinka sheegi doonaa saddex nooc weeye intaanan gelin marka ugu horraysa halkaa waxaa ku arkaysaan waa liiska shaqaalaha t v-ga halkaana waxaa ku arkaysaan liiska shaqaalaha agaasimaha guud hoos yimaada ee idaacadda iyo soolna iyo iyo dawan marka laysku daro shaqaalahaasi halkaa ku qoran oo ay fanaaniintii iyo ka maqan yihiin waxa ay tiradoodu isku noqonaysaa shan boqol iyo afar iyo konton qof iminka miyaa halkaa ku joogtaan shan boqol iyo afar iyo konton qof sidaasaa mar walba inta timaadaa uga yar tahay inta maqan sidaasaa in badan oo aan dan iyo muraad ka lahayn inay shaqada timaadaa ay jiifka ku qaataan gunno iyo mushahar labadaba bishan januari suurtagal ma noqonayso inuu ninna jiifka ku qaato gunno iyo mushahar nin kalena uu cadceedan taagnaado oo weliba habsankii u dheer yahay oo weliba hanjabaadii u dheer tahay oo weliba xanaaqayagii u dheer tahay suurtagal ma noqonayso waxaad suurtagal noqonaysaa ilaahayna meeshan mas-uuliyaddeeda markuu nasaare idinla mid baanu nahay idinkoo kalaanu nahay waxba idinkagama duwanin inamadanoo dhammi sidiinuunbay sagaal bilood ku dhasheen iskuullada aad gasheenna way galeen qaar kayana waaba ka sii niyarsantihiin qaarkiin way ka sii niyarsan yihiin waxaa qasaba oo qasaba oo qasaba inaannu annaguna ilaahay xamdi naqno ilaahayna ka cabsanno oo aannu ku dhowaanno inaannu cadaaladeydu ku dhaqno si aannu cadaaladdaa ugu dhowaanno intaa aanan gelin waxaan doonayaa inaan iminka idiin sheego halkan waxaa la keenay finger printer shaqaalaha waxaynu ku talagallay maadaama shaqaalaha wasaaradda warfaafintu ay shaqeeyaan saacado ka badan saacadaha shaqaalaha caadiga ay shaqeeyaan maadaama ay shiftis galaan oo qaarna gelinka hore ay warba doonaan oo aanay xafiiska imanaynin qaarna ay xafiiska imanayaan oo ay sideedii saacadood shaqaynayaan qofka shaqaalaha ee caadiga ah sharciga shaqaaluhu waxa uu farayaa inuu sideed saacadood inoo shaqeeyo sideeddii saacadood haddaad gelin dambe ku beegan tahay oo shiftiska mas-uuliyiintaadu kuu soo dejisay aad tahay shifti gelaya gelin dambe iyo haddaad tahay shifti gelaya habeennimo iyo haddaad tahay shifti gelaya gelin hore waxaa halkaa xafiiska shaqaalaha yaalla finger printer dib dambayse laysugu habsaami maayo nin walba mushaharkiisii waxa loogu jarayaa saacadaha uu dowladda u shaqeeyey waxaa halkaa ku qoran markaad soo gashana inaad suulka saarto marka aad baxaysana inaad suulka saarto bisha markay dhammaato isagaa xisaabinaya inta saacadood ee dowladda u shaqaysay intaasunbaad nagu leedahay intaasaad nagu leedahay waxaa intaa dheer waxaa meesha ku jira qofkaas yimid ee sideeddii saacadood intuu noo yimi arnagadadhagte ee sideeddii saacadood intuu yimi halkaa jirdiinada fadhiistay ee weliba xan iyo beenuun la fadhiyey iyo shaqaalaha oo uu isku diro ee aan shaqo kalena qabanin dabeetana hadhow rashidluga yidhaahda waa markaan soo galayna markaasay ahayd markaan baxayna markaasay ahayd intaana mixnadun la fadhiyay aan shaqo dowladda u qabanin kaana mas-uuliyiintiisaa ribood garayn doonta oo waannu iska qabanayna ninka saalixa ah shaqaalaha ah wanaagsan shaqaalaha dhexdiisa sumcadda ku leh karaamada ku leh shaqadiisa yaqaana si kartila u qabta si wanaagsan u qabta daacadna kaa ninkaana waxaan sheegaynaa inuu wixii mudan jiray mudanayo oo ah karaamadiisa iyo shaqo wanaaggiisa iyo aqoontiisa inuu ku heli doono kororhsiimada intaanan halkaa gelin marka waxaan doonayaa dariiqii aynu marnay inaan idiin sheego si ay wuxuu transparent u noqdaan oo laysula wada fahmi karo waxaan saarnay guddi guddidaasi waxay ka koobnayd mas-uuliyiinta agaasimaha guud maareeyaha guud agaasimaha guud waa liiskaasay ahaayeen waxa weeye maxamed cismaan mire oo guddoomiyaha dawan ah axmed saleebaan maxamed oo agaasimaha waaxda farsamada ah khadar cali gaas oo ah maareeyaha t v-ga siciid aadan cigo oo agaasimaha idaacadda ah iyo agaasimaha guud ee wasaaradda guddidaasi waxaynu u dirnay inay qaataan liisaska shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo dhan inay qof qof u fadhiistaan inay yidhaahdaan hebel hebel hebel ma yimaadaa ma shaqeeya inay qiimeeyaan inay xafiiska shaqaalaha la kaashadaan inay xafiiska mushaarooyinka bixiya la kaashadaan inay cid kastale oo aqoontooda siday u yaqaanaan iyo toodaba la kaashadaan dabadeetana ay qof qof u qiimeeyaan lixdiina boqolee meesha ka shaqeeya lix boqol iyo sagaashan baa gaadhaan marka fanaaniinta laydinka reebo shan boqol iyo waxaad tihiin kontonka ay sheegaya baa ku dhowdihiin shantii boqol iyo kontonkii qof qof bay u eegeen kaasi waxay ku qorayeen wuu shaqaystaa kaasi waxay ku qorayeen ma shaqaysto kaasi waxay ku qorayeen wuu taariibey kaa waxay ku qorayeen wuu dhoofay kaa waxay ku qorayeen wuu bedeshay oo wasaarad kalaaba ka shaqeeya kaa waxay ku qorayeen lamaba yaqaanba oo ama la garan waayaba kaa waxay ku qorayeen mid walba wixii uu ahaa iyo guddidaasi ku qiimaysa lixdii boqoloo qof markay qiimeeyeen guddi labaad baanu magacownay guddidaa labaadna waxaanu nidhi ilaahay baan khaldamine waa bini aadmi oo way khaldami karaane ha ka daba jeegareeyaan oo dabadeetna iyaguna qof qof ha weegaan wixii guddidaasina waxay ahayd madax qaybeedyada t v-ga iyo madax qaybeedyada wasaaradda dhinaceeda kale xubnihii magacyadooda waxaa ka mid ahaa xuseen cabdilaahi deeqsi ismaaciil cakulle axmed saxardiid cabdirasaaq cismaan xasan baanarama ugaas maxamed xasan cali weji maxamed ismaaciil xuseen ciro khadar cakulle faa'ise cali kuwaasaa ka mid ahaa kuwii ka daba jeegareeyey wixii ay isku raaceen ayaan maanta idinla hor joogaa wixii ay isku raaceen anna waan ku raacay ma igula raacdeen okay maasha allah weliba waxaynu qiraynaa in ay qof iyo laba iyo dhici karto inay labada qoloba ilduufeen way dhici kartaa laakiin calalaheeda mar dambe ayaynu sixi doonnaa taasi qof iyo labana kama badan doonto ugu badnaan one bercent bay noqon kartaa laakiin waxaynu hubnaa inay ninety nine bercent waxaa idinkuna ku raacdeen iyaguna ay isku soo raaceen mas-uuliyiintii madax qaybeedyada ahaa iyo madaxdii sare ee wasaaraddu innaguna aynu ku raacnay waynu furilinaa qiimayntaasoo shaqaaluhu kala yeelanayaan maxaa haddaba halkaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay number one koox lagu qiray inay yihiin mashaqaystayaal dhinaca kooxdaa lagu qiray mashaqaystayaashu waxay isugu jiraan laba nooc qaar shaqayn lahaa laakiin yidhaahda ama isku qanciyey waxba waan la ii dirin iyo qaar inay shaqeeyaanba aan loo qorin shaqada laga yaabaa oo aan iyagu imaninba meeshaba lama araga inay lacag u qaataan markii hore shaqadaas sidaasuun u qaatay in lagu qoray oo naftooda lagu gunnaynayo sidaan u malaynayo waayo wasaaraddaba qaar baan arkin halka ku taallo oo lacagtana qaadanayo waa hubaal weeye ninka aan weligiiba register lagu arkin miyaanu ahay qofaa wasaaraddu halka ka taallo aan aqoonin waxaa soo baxay qaar naafaah oo xanuunsanaya qaar inagu axsaab baynu nahay dad kolligeennu nahay dad wada shaqeeyey baynu nahay dad asxaab ah oo weliba mihnad isku mida ka shaqeeya oo mihnad adag ka shaqeeya baynu nahay dadkeennaa isgaranaya marka mid inaga midib baxo ee tii alla ku timaado ee uu dhinto ee geerida xaq weeyaane uu hoydo waxa weeye inaynu inteenna kalena u gurmanno oo noloshii ubadkiisa iyo gurigii uu ka tegey aynu ka wada shaqayno maaha inaynu nidhaahno wuu dhintay kabihiisaa dhaama ma odhanayno saaxiibkeen buu ahaa saaxiibadeen bay ahayd kii sidaa ahaa ubadkiisii iyo waxoogaa gunno oo aynu siinaynay ama mushahar oo aynu siinaynay oo maalin walba taaqa ku jiray oo maalin walba naxdinayo u ahayd marka wasiir cusub yimaado ama agaasimo guud oo cusub yimaado toloma la idinka tari ay taagnayd kuwaasi horta go-aankii ugu horreeyeen idiin qadimayuu noqonayaa laga tari maayo wasiir dambe wasiir dambe oo aniga iga dambeeyana waxba ha ka nixina meel aanu idinkaga daba iman karin ayaan mushaharkiina idiin dhigaya meel ay hubaal tahay oo inta jamhuuriyaddu jirto mushaharkiina ku qaadataan idinkuna qaangaadh ku noqonaysaan ubadku qaangaadh ku noqonayaan markay qaangaadh noqdaan xaq baa loo leeyahay in iyaga shaqo la siiyo oo dabeetana mushaharkii hore laga jaro go-aanadii uunaan ku soo dhowaado laba go-aan ayaa halka yaalla go-aamadaasi kuwa isburinaya maaha go-aamadaasi guddidii ayaa soo saartay waa talooyinkii ay bixiyeen markii ay hawsha dhammeeyeen go-aamadaasina waa kuwa gebagabada ah ee aynu iminka shaqada ku bilaabayno ee aynu maanta shaqada ku gelayno qoladaasi labada nooc ahayd ee aan sheegay ee mashaqaystayaasha ah waxay noqotay kuwa yidhi weligayaba shaqana looma dirina shaqaanu diyaar u ahayn waxay xaq noogu leeyihiin inaannu shaqo u dirno shaqadii baannu u diraynaa liisaskaasaannu soo dhejinaynaa meel baannu ku qoraynaa halkaannu ku qorno qofka shaqaalihii inuu u shaqo tago xaq ma loogu leeyahy hadduu u shaqo tegi waayena soo inuu risaanayshanu noo keeno maaha annagu cidna ma erino inuu isagu risaanaysanka noo keeno soo maaha soo sidaa maaha de sidaasaynu isku ognahay waxaynu u samayn doonnaa dalkeenniibu cid ka soo warrantaba ma hayo qofku wuxuu xaq noogu leeyay inaannu qalabkii siino inaannu wasaarad ku qorno inaannu magaalo ku qorno inaannu tuulooyin ku qorno meeshii aannu kugu qornaad tegaysaa sahaydaadana waannu ku siinaynaa nooga soo warran marka allay baday lagugu qoro hargeysaha dhex fadhiin allay baday tag war soo warcad maaha ma isku ognahay marka annagu waxaanu kaa doonana allay baday sida looga nool yahay ee gar-adag looga nooliyey ee laascaanood looga nooliyey ee ceergaadmiyo hadaaftimo looga nool yahay inaad nooga soo warranto nolosha taalla ee miyigeeda iyo magaaladeeda horumarka ka socda iyo baahideeda waxa ay qabato iyo sida ay u taallo waxbarashadeeda iyo caafimaadkeeda annaguna waxaad naga taqaanaa inaannu qalab iyo sahay ku siino onu ku amba bixinno nimankii soo shaqanimanka aan weligoodba halkay ku taalla aqoonin iyagana de kuwa ilaahay ba iskeen baday waynu isbaran doonaa laakiin waxaa meesha ku jirta guud ahaanba labadaa guddi ninkii ay isku raaceen ama inantii ay isku raaceen inuu mashaqaysto yahay maanta laga bilaabo gunnadii waan ka jarnay mushaharkii buu leeyahay mushaharka xaq buu noogu leeyahay waa qof liiskaa ku jiray shaqaale bermana buu ahaa gunnada waxaa lagu bixiyaa qofku shaqada dheeraadka ee uu qabto soo sidaa ma aha haddaanu shaqayninba oo tii asaasiga ahayd aanu qabanin gunnada xaq noogumu lahayn tii asaasiga ahayd inaanu kala xisaabtanaabo xaq noogu lahaa marka gunnadaasi waa laga jaray qofkii ay labada guddi isku raaceen inuu mashaqaysto yahay waa qodob qodobka labaadna waxaa weeye qofkii shaqaala ah ee ay labada guddi isku raaceen inuu shaqaysto ee aan maanta gunno qaadan gunnada kuwa aanu ka jarnay baa u soo wareegi doonta isagay u soo wareegaysaa gunno jeebadayada ku dhacaysa maaha kaa xaqa u lahaa unbaa qaadanaya kaa aan gunnada qaadan jirin ee shaqaynayey ayay guddidii dib inta ugu noqoto ugu wareejinaysaa liiska wuxunbaa iswadaaranaysa intaa gunadaabaa iswadaaranaysa bisha februariya dambena xisaabtanka dambe ee shaqada ayuu noqon doonaa qaybta kale ee meesha ku jirtaa waxa weeye ee go'aamada ahi kuwaasi waa talooyinkii guddida waa markaanu guddidii iyo annagu isku noqonnay ee aanu dib u wada fadhiisannay qodobadii ka soo baxay number one waa taa aan sheegay dadka aan shaqada qaban karin waxaa loo wareejinayaa waa dadkii ama xanuunsanayey ee akhyaarta ahaa ee asxaabteenna ahaa ama hawlgabkaba ahaa mushaharkoodii meel aan lagaga daba tegi karin oo dhulka ah oo buurtan idaacadday soo fuuli jireen ay kaga nastaan ayaynu u dhigaynaa waxay tegayaan hay-adda shaqaalaha xafiiska howlgabkay tegayaan waa xafiis daa'ima xafiiskaasi waxa damaanad qaaday xukuumadda dhexe waxa shuruuc buu leeyahay mushaharkooda nin damboo ka jari karayaa ma jiro halkaasaanu u dhigaynaayo ka qaadanaya shaqaalaha dhoofay liiska waanu ka saaraynaa kay labadaa guddiya hoose guddidaa sare iyo guddidaa hoose isku raaceen inuu dhoofayba ama uu bedeshayba qofka inuu dhoofayba ama bedeshayba liiska waynu ka saaraynaa dhammaan mashaqaystayaasha waxaa laga jarayaa gunnada waatan hore u sheegay qof kastoo shaqaale ah waxaa mushaharka lagu siinayaa intuu shaqada ka yimaado siddeedda saacadood ee uu xeerka shaqaaluhu ina farayo waxaa gunnadana lagu siimayaa qiimaynta ay madaxdiisu qiimayso may fahmisaanad gunnada gunnada qof ma go'aaminayo anigu keligay ma go'aaminayo agaasimaa good ma go'aaminayo maareeyu ma go'aaminayo gunnada waxaa go'aaminaya madaxda hoose markay soo warbixinta ka bixiso ee madaxqaybeedyadu warbixinta bixiyaan ee xafiiska shaqaaluhuna warbixinta bixiyo ayuu maareeyaa iyo agaasimaha iyo iyo wasiirku ay go'aaminayaan inuu qofkaasi mutaystayn gunnadii laga jaro iyo inaanu mutaysanin ee weliba guddida anshaxuna warbixintooda la weydiiyo wixii ay tala ka qabaan marka qofka dallacsiintiisuna waxay mari doontaa ila qof quray qof wuu ku gafi karaae si ay dookha iyaga uga baxdo waxay noqonaysaa in loo tala badsado qofka dallacaya iyo qofka dhacaya labadaba saddex bilood oo dambe ayaa la qiimayn doonaa raggaasi aynu shaqada iyo dumarkaasi aynu shaqada cusub u abuurnay ee aynu maanta howlgelinayno saddex bilood baynu iyagana eegaynaa ama waxay ka daba tegi doonaan kuwaa dhoofay ama iyagaa resanation inoo keeni ama shaqaalahan xalaasha ah bay kusoo biiri doonaan intaa midun bay noqon doonaa ee shaqaysta shaqaalaha loo ogol yahay laysku raacay inay shaqaystaan ayaa ah shaqaalaha xalaasha ah ninkii iminka liiska mashaqaystaha lagu daray haddii lagu gafay haddii shaqo loo diran waaye haddii uu caajis ahaa haddii uu sugayey bal maalinun in la amro hadday aqooni halkaa dhigtay saddexdaa bilood gudahood buu soo kala bixi doonaa qiimaynta shaqada jaranjaradaasaa loo raaci doonaa qiimaynta shaqaalahana go'aanadaasi markii ay soo gudbiyeen iyagu saddexda beja markaanu isku soo ururinay intanay ku soo ururaysaa waxaa jiraysaa guddida anshaxa guddida anshaxa ee wasaaraddu waxay ahayd markii hore mas-uuliyiinta maamulka toos gacanta ugu haysa agaasimaha guud agaasimaha idaacadda maareeyaha t v-ga yaa kala idinku jiray agaasimayaasha wasaaradda markaa waxay ahaayeen kuwa xukumi jiray shaqaalaha kuwa dabeetana ashkatayn jiray dabeetana kuwa maxakamadana ahaa soo sidaa maaha waynu daweynaynaa maxakamaddaa dambuun baynu ka kaxaynaynaa iyagaa ayaa ashkataynaya iyagaa qiimaynaya iyagaa dallacsiinaya iyagaa qofka inuu xaq loogu leeyey shaqadan iyo inaanu lahayn soo saaraya guddida anshaxa dib baynu u magacaabaynaa shaqaalaha saddex xubnood oo ka mida baynu ku daraynaa saddex xubnood oo shaqaalaha baynu ku daraynaa inta kalena madax qaybeedyada hoose ayay ahaanayaan mid ka mida iyaga ayaa lixdii biloodba xukumi doonaa mid kuwan ka mida lix biloodna maaraya t v-ga xukumi lix biloodna agaasimaha guud maalin lix biloodna ka idaacadda laakiin meel idiin soo wada fadhiisan maayaan waa weynu kale iro dambaysiinana ha yay isku raaceen yay isku raaceen cadaalad waxaynu isku dayaynaa inaynu ku dhowaano idinka waxaan idinka codsanayaa meeshan waxaynu haynaa shaqo adag baynu haynaa shaqada aynu haynaa waa shaqo ummadda qiimo weyn ugu fadhida waa shaqo ay tahay inaynu waxbarno ummaddeenna dhinaca waxbarashada dhinaca shaqada dhinaca nolosha hagaagsan iyo nabadgelyada dhinaca diinta dhinaca dhaqanka innagaa muraayad u ah ummadda markaad soo fadhidaan tifiyada markaad fadhidaan idaacadaha markaad fadhidaan wargeysyada markaad fadhidaan online-ka idinka ayaa laydinka doonayaa inaad ummadda wax ku kordhisaan keenna debadda jooga ee ilmaha yara ee af soomaaligiiba iloobay keenna debadda jooga ee hooyada ah ee u baahan in af soomaaligeedii wax loogu sheego keenna aabbaha ah ee u baahan inuu dhaqankii caruurtiisa ku soo celiyuu dhegaysto keenna gudaha jooga ee reer miyigaa ee u baahan inaynu ku nidhao waar dhirtaha iska jarin roobkaa kuugu yimaadee waxaa laydinka doonayaa inaynu ummaddeenna wax barno dhinaca arrimaha bulshada dhinaca caafimaadka dhinaca diinta dhinaca dhaqanka dhinac walba inaynu wax barno iyo dhinaca wadaniyadda dhinaca wadaniyadda ummadda inaynu u sheegno inay xanta xun tahay inay xantu xun tahay inay beentu xun tahay ilaahay baa labadaba nacay soo sidaa maaha oo maxaynu ku falaynaa innagu markaa inaynu inaguna iska dayno weye ummaddeenna inaynu barno inaanu wixii ilaahay nacay wax wanaagsan ahayn wixii ilaahay nacay inaynu ka fogaanno wixii dhaqankeennu diidaano wax wanaagsan maaha oo ummaddeenna sannado iyo qarniyo iska soo dhexlaysay oo dabadeetna dhaqan wanaagsan oo lagu bartay yeelatay ummaddeennu oo ku suntan tahay bay leedahay dhaqankaa wanaagsanna inaynu barno war inaynu ummadda halkaynu uga jirno idinka oo ah warbaahinta dowladda kuwii gacanta ku hayay iyo warbaahinta madaxa bannaan kuwa gacanta ku haya waajib isku midabaa saaran weliba idinka waxa idin dheer idinka waxaa laydinka masruufa cashuurtii dowladda marka inaad ummadda wax ku celisaan oo ku celisaan wanaaggaas oo u shaqaysaan oo sida fiican iyo daacadnimo ugu shaqaysaan ayaa lagama maarmaana qaar badan oo idinka midihi in badan bay halkan soo fadhiyeen in badan bay soo shaqaynayeen in badan bay u baahan yihiin inaad wax ka barataan waxaan doonaynaa inaanu midkeenna mid hiifin qofka shaqaalaha inaan la hiifin isaguna madaxdiisa inuu ka dambeeyo oo ka xishoodo oo isagoo afka qalloocinayo cawaandii iska dhigaya oo laba yaryaroo kale istusaya aanu ninka madaxdaa isku soo taagin ha isku soo taagin si aanu isna station blaceka kugu dirin adna uma baahnid haa adna yaan laguu dirin adiguna marka labadiinni inaad saaxiib ahaataan oo niman nin madaxa oo de kala dambaynta waa in la ilaaliyaa kala dambaynta waa in la ilaaliyaa ninka mas-uulka ahina waa inuu ogaadaa inay mas-uuliyadi saaran tahay dadkana ubadkiisii yihiin inuu ilaahayna mas-uul uga dhigay oo aanu ku dul kibrina uu ilaaliyaa iyaga ninka shaqaalahayna waa inuu ninka madaxdiisa ah ku ikraamaa ku ixtiraamaa ku ilaaliyaa uga dambeeyaa war sidaa ma isku ognahay waxaan doonayaa arrin kale inaan ka hadlo had iyo jeer waxaa jira iminka dowladdeenna waxaynu u nahay dhammaanteen dhammaanteen marka laysku keen daro innagu waxaynu astaan u nahay astaan waxaynu u nahay qaranka waxaynu u doodnaa qaranka intaa aynu sii jeedno ee aynu somalilan u doodayno ee aynu wanaageenna qaar baa inaga dabadeenna jooga oo innaga inaga mida oo intaa aynu xagxaganaya xagxagashadooda inagu ku habsaami mayno qaar baa mooda inaynu iyaga ka shaqayno kama shaqayno qaar baa moodaya inaynu ishaynaba ismaba hayna adeer cidnaba cidday somalilan ishayaan unbaanu ishaynaa ciddii ay somalilan ishayaan ayuun baanu ishaynaa laakiin dadkeenna gudaha isma hayno waxaan doonayaa arrinta kale laba arrin oo yaalay maanta iminka dooda maalmahan oo dhan arrin waxa weeye wafdigeenna turkiga tegey wafdigeenna turkiga tegey waa ay anbabaxeen adisababay tegeen maanta shalay bay ka anbabaxeen magaalada adisababa waxa ay tegeen turkiga dowladda soomaaliya iyagay u taallaa cidda ay u soo diranayso laakiin dunidu marka ayna sugayso ee aynu ballan nahay ee aynu qaran nahay ballanta inagu waa inaynu oofinaa miyaan isla ahayn haa inaynu noqonno dad ballanta ka baxa iyadoon laynaba icraafin miyay tahay sidaa markaa icraaf baynu daydaynaa kuwo wanaagsan oo ballanta ilaaliya baynu noqonaynaa markaa iyagay u jirtaa hadday wasiirada dambey magacaabayaan soo dirayaan iyo hadday baarlamaankooda soo dirayaan iyo hadday iyagay jirtaa iyagu dhinacii kale inagu ma xullo dhinaca kale cidda imanaysa dhinaceenun baynu inagu xullaa xisbiyada maalmahan muran baa ka jira qaarkood baa laga yaabaa dhexdooda markay murmaan inay murankaasi kula galgashaan had iyo jeer marka kubad la ciyaarana dadku siidhiwalaha way iska qabsadaan waxay yidhaahdaan wuu gafe iminkana xukuumaddu dee siidhiwalay ka noqonaysaa waxaan had iyo jeer wuu naga exdaydu way badanaysaa laakiin waxba cidna lagama exanin u cidna looma jeedo wadanina looma jeedo hadday dhexdooda murmeenna waxaanu leenahay waar heshiiya xisbi noqda ha murmina murmina baan leenahay annaga waxaa noo wanaagsan dalkana u wanaagsan inaan gebi ahaanba la murmin biyaha magaalada hargeysa muran baa ka taagnaa maalmahan tashuush baa shayddaanku halkaasu fadhiyey shayddaanku wuxuu fadhiyey biyaha magaalada daanta waa lagu cabaaye daantan laguma cabeehay soo sidaa may ahayn labada daamoodba waa lagu cabayaa labada daamood baa lagu cabayaa labada daamoodna canbacan dareen buu ahaa barkado yaryaroo chinisku ay qodeen iyo ingiriiskii oo halkaa ku yaala oo dadkii loogu talagalay boqol iyo konton kun oo qof bay ahaayeen maantana waa one milyan dadka halkan ku nooli marka magaalada daanta la yidhaahdo in kala badh in ka badan baan iyaguba biyaarkin kuwaasina kala badhin ka badan baan biyo arkin oo qaar arkaana way ku jiraan kuwaa biyola'aanta sheeganaya qaar arkaana waa ay ku jiraan kuwan biyaha lagu tuhmay qaar aan arkinina way ku jiraan laakiin labada daamood ba idinkaa u kala warrami lahaaye war wanaagsan u sheega war wanaagsan u sheega way noo dhan tahay shaqadii baana ina sugaysaa war miyaa xiloobe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu